بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عن كسو جرني كتابكي الأربعون النووية شرحي الشيخ محمد بن صالح العثيمين وعن سو قارني الحديث الحادي والعشرون حديثك كو يلواتنات عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم صحابي كن يدي سأي أهيد أبو عمرو أما أبو عمرة وسفيان بن عبد الله اللي جري ورير ثقيف أها الله كرى للنقضة ويحو يري waxaan iri buu yidhi rasuulka allow waxaad ii sheegtaa islaamka dhexdiisa hadal aanan qof kale weydiinin muslim waxaa ku jirtay khayrakana way ku jirtaa laakiin ishaar ahaan uu sheegay laakiin lafdiga asalka u ah muslim waa laa as'alu canhu axadan bacdak adiga gadaashaa aanan qofna weydiinin qaala wuxuu yidhi rasuulku sal alla slama qul waxaad tidhaahdaa aamantu billaahi allaan rumeeyey dheh oo iimaan baa maaragtay aan la imid suma istaqim kadibna iimaanka ku toosnow oo camalkii saalixa ahaa iyo wixii istiqaamo u baahnayd oo dhan ha lagaa helo wuu sharxi doonaa shiikhu haddii ala hela annaguna waan taataaban doonaa muslim baa wariyey marka lafdigan kulli waa imaam axmed a iska leh muslim lafdigiisu marka waa laa asalu canhu axadan bacdaka markaasuu wuxuu yidhi muslim wa fii xadiidi abi usaamata hayrak laakiin ibnu numayr iyo jariir waxay weriyeen laa asalu canhu axadan bacdak muslim lafdigiisu haddana waa fastaqim yani qul aamantu billahi fastaqim shiikhu wuxuu leeyahay qul lii fi lislaami yani shareecadii baa laga wadaa u leeyahay islaamka la sheegaayo shareecadii o dhan baa laga wadaa qowlan laa asalu canhu axadan hayrak waxaa laga wadaa qowl noqda xad kala bixiya macnaha xaqii iyo baatilkii oo haddana jaamic ah oo khayr oo dhan uu ku jiro oo shareecadii si fiican u caddaynayo oo haddana maanic ah oo wax kale ina meesha soo galaanna ka saaraya markaasuu rasuulku sal ly slm wuxuu siiyey laba kelmadood aamantu billaahi dheh buu yidhi iimaanka marka booskiisu waa qalbiga tuma istaqim kadibna ku toosnow daacadii alle ku toosnow taasina waa xubnihii camalkii laga samaynayey xubnihii bani aadamka shiikhu marka wuxuu leeyahay waa xadiid jaamic ah oo macaani fara badan kulansaday kana mida axaadiista kuwooda ugu kulmin og macaanida faraha badan ilee rasuulka sal ly slam moogta uutiya jawaamic alkelib waxaa la siiyey hadallo kooban oo aad u yar oo haddana macnayaal fara badan xambaarsan oo mug weyn macnaha meeshan uu rasuulku sal slam uu yidhi qul aamantu saas dheh waxaa soo gelaya hadalkii carabka looga hadlaya oo aamantu uu qofku uu leeyahay iyo qowlu qalbi yacni hadalkii qalbiga qalbiga laftiisu qowl buu leeyahay marka ahlucilmigu waxay yidhahdeen buu leeyahay shiikhu qowl qalbi waxaa laga wadaa iqraaruhu waictiraafuhu yani qiridiisii iyo ictiraafkiisii tawxiidkii iyo laa ilaaha ila allaahu uu qiraayo o ictiraafayo meeshan uu yidhi rasuulku sal slam aamantu billaahi dheh yacni waxaan qiray baa laga wadaa allah baan qiray sidii waajibkaygu ahayd baanan u qiray oo ah inaan rumaynaayo kelinimada alle ee xagga rabbinimada oo abuuritaankii iyo maamulkii iyo maaragtay risaqii iyo waxa la wixii tasarruf ahaay oo dhan oo isagu leeyahay yaan ku keli yeelayaa waaluluuhiyati inuu keli ku yahay cibaadada mudnaanteeda keligiis baa cibaado mudan khalqigiisa ka mudan maadaama isagu uu abuuray iyo asmaa sifaat magacyadii alle iyo tilmaamihiisii inuu ku keli yahay alleh yaan maaragta rumaynayaad waad leedahay amantu billahi markaad tidhaahdo intaasaa ku guda jirta markii iimaankii lagaa helo kadib istaqim ayuu yidhi rasuulku sal ly slam toosnow oo jid toosan ku soco shareecadii dhinacna ha uga bixin midig iyo bidix marka shiikhu wuxuu leeyahay labadan kelmadood waxay noo kulmiyeen oo ay soo aruuriyeen diinkii oo dhan ayaa ku guda jira marka balaan fiirinuu leeyahay in allada rumeeyo waxaa soo hoosgelaya in cibaadadii loo saafi yeelo asaga istiqaamaduna waxay kulansanaysaa oo ku guda jira in lagu dhaqmo oo lagu socdo shareecadii alleh markaase qofkii wuxuu noqonayaa qof kulmiyey oo isu keenay labadii shardi ee cibaadadu ay lahayd oo qof kasta looga baahnaa maxay labadaas shardi waa al ikhlaasu waalmutaabaca keliyeelid cibaadada alle lagu keli yeelo loo saafi yeelo oo aan duulal kale la milicsanin marka alle la caabudaayo iyo rasuulkiioo sala allah alay slam la raaco oo qofku hawadiisa iyo sida uu jecel yahay aanu alle u caabudin uu u caabudo sidii rasuulku sal slam uu la yimid oo cibaadadii uu rasuulka sal slam uga daydo allana ku gaar yeelo cibaadadii uusan duul kale wax ka siinin labadaas shardi iyo cibaadadu ay leedahay shiikhu wuxuu leeyahay faa'iidooyinka laga qaadanaya xadiidka waxaa ka mid ah faa'idada koowaad dadaalkii ay ku dadaali jireen saxaabadii rasuulka sala alla ly slama cilmi barashada taana waxaa daliil oo ku tusinaya su'aalihii ay weydiin jireen rasuulka sala allah alay salam su-aalo fara badan oo kala duwan ayay weydiiyeen rasuulka sal ly slama faa'iidada labaad ee xadiidka laga qaadanaya waxay tahay saxaabigan su-aasha hadda weydiiyey xadiidkan kow iyo labaatanaad ee abu camr ama abu camrata la yidhaahdo kunyadiisu ay tahay inuu aada u caqli badnaa sababtuna waa maxay waa su-aashan uu weydiiyey oo su-aal aad u qiimo badan ah aada u weyn ah oo maaragtay wax ka dambeeya aanay jirin uuna uga kaaftoomaayo inuu qof kale wax weydiiyo faa'iidada saddexaad waxay tahay in qofka ay munaasab u tahay oo u habboon tahay inuu marka uu cilmi raadinayo oo uu culummo inuu wax weydiiyo rabo uu su'aal jaamic ah maanicna ah weydiiyo wixii loo baahnaana ay ku guda jiraan wixii qalad la fahmi lahaana meesha ay ka maqan yihiin waa in su-aasha marka si fiican laisaga hubiyo oo la habeeyo si marka qofkii uu jawaabta u helo aanay culumtu isaga dhex darsamin oo aanay isaga dheeh gelin markaad su-aal saxa weydiiso yaa jawaab saxa la helaa marka saxaabigii wuxuu yidhi qowlan laa as'alu canhu axadan hayrak yani waxaan ku weydiinayaa buu yidhi rasuulka allow hadal aanan qof kale weydiinaynin shiikhu marka ishkaal buu soo aroorinaya wuxuu ku leeyahay xoogaa ishkaal baa ku jira meeshan marka uu leeyahay laa as'alu canhu axadan hayrak waxaa laga fahmayaa hadalkaas in saxaabadu iyadoo rasuulka sal ly slam uu dhex joogo ay dad kale diin u raadsadaan oy maaragtay dad kale su-aalo weydiiyaan shiikhu wuxuu leeyahay haa waa suurtagal buu leeyahay waxaa dhici karta saxaabigu inuu wax weydiiyo saxaabi kaloo ka cilmi badan oo xagga cilmiga kaga horeeya taas waa wax dhici kartuu leeyahay taas waa wax dhici kara ayuu leeyahay saasay tahay haddana kelimaddaani waa lagu hadlaa oo waxaa la yidhaha laa asalu canhu axadan hayrak iyadoo uusan qofku niyeysnaynba oo qalbiga aysan uga jirin inuu qof kale wax weydiiyo laakiin danta uu leeyahay waa maxay danta uu leeyahay maxay tahay waa in qofkii su-aasha la weydiinayay uu aad ihtimaam u siiyo jawaabtii oo uu jawaab waafiya siiyo qofkan su-aasha weydiinaya sababtoo ah wuxuuba yidhi anuu qof kale weydiin maayo ogow marka si aan qofka caadiga loogu dadaalayn yaa loogu dadaala markuu saas u hadlo qofku oo marka jawaabtii buu marka danaynaya markaas faa'iidada afaraad waxay tahay xadiidka laga qaadanayo in rasuulka sala allahu alay slam la siiyey hadallo iyo kelmooyin macaani fara badan kulmiya oo hadda rasuulku sal ly slam diinkii oo dhanba wuxuu ku kulmiyey laba kelmadood isugu keenay aamantu billaahi tuma istaqiim saas dheh buu yidhi waa kugu filan tahay waxaana sii xoojinaya marka xadiidkan hadalka alle ahaa ina aladiina qaaluu rabbuna allahu tuma istaqaamuu falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun kuwa yidhi annaga macbuudkeennu waa allaah kadibna ku toosnaaday jidkii toosnaa xaggii cilmiga iyo xagga camalkaba falaa khawfun calayhim kuwaasi cabsiyo dushooda ma ahaanin oo mustaqbalkooda uma cabsadaan walaa hum yaxzanuuna wixii tegayna kama tiiraanyoodaan marka waxaa laga anfiyey wixii xumaa iyo dhibkii iyo makruuhii kiisii tegay iyo kan soo socdaba falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun faa'iidadaas yeelayaan markay tawxiidkii iyo istiqaamadiiba ku dadaalaan waxaa kaloo xoojinaya xadiidkan oo shaahid u ah qowlkii alla uu yidhi ina aladiina qaaluu rabbuna allahu tuma istaqaamuu intaas marka tii horay kula midta oo suurat alaxqaaf ku jirta yani waxay ictiraafayaan allah inuu macbuudkoodii u yahay waana ku dhawaaqayaan rabbinimadii allana raalligay ku yihiin amarka allana waa u hoggaansan yihiin tuma istaqaamuu haddana kadib waxay ku toosnaanayaan jidkii toosnaa xag cilmiya xag camal ahaan sidaan marka hore soo sheegnay marka waxay leeyihin bishaaro adduunyo iyo bishaaro aakhiraba tatanazzalu calayhim almalaa'ika dadkaas tawxiidka iyo istiqaamada laga helay malaa'igti baa ku soo degaysa oo weliba u soo noqnoqonaysa iyagoo u bishaaraynaya markay dhimanayaan waa wakhtiga ladhiman la dhiman rabo oo qofka mawdka uu ku soo xaadiro maxay marka leeyihin malaa'igtu maxay leeyihin oo iyagu bishaaraynayaan allaa takhaafuu bay leeyihin inaada cabsanina taasay la soo degayaan ha cabsanina yani mustaqbalkiina ha u cabsanina walaa taxsanuu wixii tegana maaragtay ha ka tiiraanyoonina wa abshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun kuwana bishaaraysta jannadii la idin yaboohay oo la idin yaboohi jiray sababto hadda waa idin waajibtay waana idin sugnaatay wixii alla uu ballan qaadana waa wax la samaynaayo iyo qowluhu tacaala sidoo kale waxaa maaragtay shaahid u ah xadiidka rasuulka sal ly slam ee jaamica ah alle qowlkiisa uu yidhi fastaqim rasuulka sal slam ayuu la hadlayaa alle ku toosnow amarkii rabbiga iyo diinkii alle uu kula soo saaray oo kula soo diray iyo inaad alle dadka ugu yeerto sidii laguu faray ugu toosnow ahlucilmiga qaarkood waxay yihahdaan macnaha waxay tusinaysaa maadaama kamaa umarta la yidhi in waxyi lagu faray uu jiro laakiin annagu hadda aanan ogeyn waman taaba macaka kuwii adiga la jirkaada soo noqdayna oo daacadii alla u soo noqday iyo inay ku camal falaan wixii alla uu faray yani marka hore marka qofku gaal buu ahaan jiray masalan markaasuu soo islaamay ile gaalnimada waa laga toobad keenaa maogta markaasuu qof toosan noqday kuwaasina ha ku toosnaadaan diintii iyo amarka alle walaa tatqaw amarka allana dhinaca uga bixinina oo ha aadinina wixii laydinka reebay yani wixii laydin soohdimeeyey iyo soohdintii laydin sameeyey ha ka leexanina oo ifraad iyo tafriiq midnaba ha ku dhicinina inaad talaxtag iyo xadgudub samaysaan ama aad gaabisaanoo taqsiir iyo gaboodfal samaysaan ibnu zayd markuu aayaddan fasiraya walaa tatqaw kelmaddaas wuxuu ku fasiray walaa tacsuu rabbakum rabbigiin ha caasinina buu yidhi sheekh ibnu cuthaymin marka wuxuu leeyahay aayaadka macnahaas ku tusinayana waa badan yihiin oo istiqaamadii ka hadlaya faa'iidada shanaad waxay tahay ee xadiidka laga qaadanayo cabiraadda la cabiray kelimadan alistiqaama la isticmaalay oo aan la isticmaalin hadal dadka dhexdooda caan ka noqday oo qofkii diinta xoogaa ku toosnaada oo ku camalfalaba laleeyahy multasim waaye waxaan malan soomaalidan lafteedu waa yaqaanaa waxaas multasim waayaa laleeyahy marka sheikhu wuxuu leeyahy dadku maanta haddii ay doonaan inay qof ammaanaan ay rabaan inay ku ammaanaan inuu diinkii ku dheggan yahay waxay leeyihin fulaanun multasim bay leeyihin marka macnaha qofka diinka ku dhaqmay iyo qofkan ku dhaqmin saasay dadku ku kala saaraan hadda caadadaasaa jirta buu leeyahy laakiin waxaa saxa buu leeyahy in la yidhaahdo fulaanun mustaqiim hebel waa toosan yahay yacni istiqaama laga helay diinkii buu ku toosan yahay sida qur-aanka iyo sunnadiiba ay ka cabireen laakiin faa'iida ahaan haddii aan sheegno culamada qaarkood iltisaamkaa isticmaala macnahaas hadda caamka noqday inuu soo galaa dhici karta hadda masalan shee mucallimiyo kale shuruud laa ilaha illah markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay marka lagu dhawaaqayo laa ilaha illah waa inay noqotaa calaa wajhi liltizaam iltizaam qofku iltizaamayo macnaha wuxuu isku laaziminayaa uu isku waajibinayaa inta uu nool yahaba inuu ku camal falo kelimadaas waxay keensanayso kelimatu tawxiid wuxuu iltizaamayaa inta uu nool yahaba inaanu khilaafin kelimada tawxiidka waxay keensanayso adilo fara badan baana kutusinaysa iltizaamkaas alla wuxuu yidhi qul yaa ahla alkitaabi tacaaluu ila kalimatin sawaaءin baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila allaha walaa nushrika bihi shay'a walaa yattakhida bacduna bacdan arbaaban min duuni illah waxaad tidhahdaa baa laleeyahy rasuulka allow ahlu kitaabow u kaalaya kelimad cadaalad ah oo noo dhaxays annaga iyo adinkaba oo kelimadaasi maxay tahay marka wa anlaa nacbuda ila allah ila kelimada tawxiidkan waa lagu fasira mota laa ilaha illa lagu fasira laa ilaha illah marka fasiraaddeedii lafteedu maxay tahay wa anlaa nacbuda ila allaha walaa nushrika bihi shay-a inaanan caabudin allah moogiyo wax kale cibaadadiisana aanan wax kale la wadaajinin walaa yattakhida bacduna bacdan arbaaban min duuni illah qaarkeenna qaarka kale uusan ka samaysanin kuwo la caabudo oo taaca maaragta aysan mudnayn la siiyo oo waxalaalayn iyo waxaaraamayn loo ogolaado alla keliya addoommo aan u noqonno yaanan annagu addoommo isu noqonin yaan bani aadan huluwi lagu samaynin oo aan la caabudin bani aadan nebiba ha ahaadee sidai hadda ugu fidnoobeen nimankaas kirishtaanka ah nebiyullahi ciisa ay rabbi uga dhigteen aayaddu marka waxay aad faahfaahinaysaa macnihii laa ilaha illa allah ku xaq lagu caabudo ma jiro oon allah ahayn maxay la macno tahay anlaa nacbuda ila allah walaa nushrika bihi shay-a marka laa ilaha illah waxaa ku guda jira iltizaamkaasaa ku guda jira ambiyada allana maxay dhihi jireen ucbudullaha maa lakum min ilaahin hayru alla keliya caabuda ku xaq lagu caabudo idinku malihidiin oon allah ahayn markay saas yidhaahdeen maalan nabiyullahi huud oo kale maxay ku yidhahdeen qowmkiisi ile waxbay fahmaayeen mogta wax loogu yeerayana way garanaayeen waxay yidhaahdeen aji'tanaa linacbud allaha waxdah wanadara maa kaana yacbudu aabaa'una ma waxaad noola timid inaan allah keliya caabudno oo aan faraha ka qaadno wixii aabbayaalkeen caabudaayeen marka iltizaamka waa kaa oo ambiyadu markay leeyihin maaragtay laa ilaha illah maalan dadku u sheegayaan ama alla uu leeyahy wama arsalna min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilay annahu laa ilaha illa ana facbuduun oo kale waxaa laga wadaa saana laga wadaa lafteeda yani ucbudullah maa lakum min ilahin hayru baa laga wadaa wixii aabbayaalkiin caabudaayeenna faraha ka qaada oo ka taga oo ka fogaada ayaa laleeyahy marka qofku hadduu iltizaamo inta uu nool yaho dhan allah keliya caabudo shirkigana uu iska ilaaliyo wuu toosan yahay diinkiisi marka marka meeshaasna iltizaamku waa loo isticmaalay culamada qaarkood waa u isticmaaleen faa'ida lixaad ee xadiidka laga qaadanaya waxay tahay qofkii ka gaabiya waajibaadkii oo gaboodfal sameeya qofkaas mustaqiim ma ahan ee waa qof leexday oo maarata inxiraaf uu ku sugan yaho diintii ka leexday inxiraafkuna hadda waa kale darajo badan yah darnaashadiisu hadba waxay noqotaa inta uu waajib ka tegey ama uu xaaraan ku dhacay yaa inxiraafku uu noqonaya iyo leexashada uu qofku leexday oo istiqaamadii laga waayo istiqaamadii toosnaan bay aad moogta waxaa kasoo horjeeda inxiraafka marka faa'ida toddobaad waxay tahay ee xadiidka laga qaadanayo inay qofka munaasab u tahay oy u habboon tahay inuu mar walbaba naftiisa fatasho oo uu iska baaro ma toosan yahay oo mustaqiim ma yahay mase mustaqiim ma aha hadduu mustaqiim yahay oo diintii uu ku toosan yahay cilmigii iyo camalkiiba alluu ku mahadiyaa oo uu ammaanaa wuxuuna alla weydiistaa inuu xaqi ku sugo haddii aanu toosnaynna waxaa waajib ku ah inuu toosnaado oo uu toobad keeno oo u dhaqankiisa wax ka beddelo oo socodkii alla uu u soconaayey uu hagaajiyo shiikhu marka wuxuu leeyahay qofkii salaadda wakhtigeeda ka bixiya qofkaasi qof mustaqiima ma ahan sababtoo salaaddii buu dayacay qofkii sakada bixin waaya mustaqiim ma ahan sababtoo sakadii buu dayacay qofkii dadka ku xadgudba oo xanta oo qadfa oo ay ka nabadgeli waayaan cirdigooda uga nabadgeli waayaan qofkaasi qof toosan ma aha sababtoo xaaraan buu ku dhacay qofka dadka khiyaana ee maaragtay khadeeca marka yani ganacsiga lagu jiro wax la iibinaayo ama wax lasoo iibsanaayo ama wax la ijaaraayo iyo waxyaabaha noocaas oo kale ama sancadoo kale iyo waxaa dhici karta inuu dadkii been u sheego oo uu ku soo dejiyo waraaqa aan sax ahayn oo sharikaad maaragtay la qiimeeyo oo badeeco fiican sameeya uu ku soo dhejisto isagoo isagoo waxaas aan samaynoo wax taqliidoo beenbeena soo samaystay dadkii buu sirayaa caanihi baa biyo lagu daraayaa kishku marka aad buu badan yahay iyo khiyaanadu rasuulkuna sal slam wuxuu yidhi laysa mina man kasha annaga naga mid maaha qofka khidaaca iyo khiyaanada sameeya oo muslimiinta khiyaaneeya xadiiskaasuna wuxuu ku yimid mar buu rasuulku sal slam suuqa maraayay marka nin badar gedaaya badarka waa taqaanaan umalaynaa waa uun maaragtay qamadi ahaabaa dhici karta ma wax uun lamida u ahaa markaasuu gacantiisa dhex gelshay badarkii rasuulka sal slam badar yani karooro meel saas u dhooban buu ahaa markaasaa gacantiisii gacantii rasuulka sal slam waxay taabatay qoyaan badarkuna marka uu qoyo maaragtay wuu isbedelaa oo ma fiicna markaasuu wuxuu yidhi rasuulka sal slam waa maxay waxani markaasuu ninka cudur daarto wuxuu yidhi rasuulka allow roob baa ku da-ay biyaa macnaha saas u gaaray buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi maxaad kor u soo muujin weyse kaas qoyan markaad qarinayso maxaad bannaanka usoo dhigi weyse man khasha falaysa mina ama laysa mina man khasha buu yidhi rasuulka sal ly slam qofka muslimka wuxuu kaa mudan yahay inaad u naseexayso oo sida wanaagsan aad maaragtay kula dhaqanto iyo sida adiguba aad jeceshahay in lagugula dhaqmo in wax lagu hoosaasiyo wax lagu qariyo ma jeclid marka naseexad qofkaas waa u ka baxa marka waana dembi weyn xaaraan buu ku dhacay marka waa dembi aan lagu shakisnayn waa xaaraan aan lagu shakisnayn waa ijmaac waaye in qishigu uu xaaraam uu yahay dadkuna waa fududaystaan hadda waxay ka fikiraan uun siday lacag ku heli lahaayeen xisaabta ka dambaysana ma fiiriyaan shuikhu marku wuxuu ku soo khatimay in istiqaamadu ay tahay tilmaan guud oo acmaashii o dhan ay soo wada gelayso culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen sideedaba istiqaamadu waa kelimad jaamic ah oo kulansanaysa waxalla wixii cilmi iyo camalba calaaqa la leh iyo akhlaaqdii oo dhan markaasa waxaa soo gelaya caqaa'iddii la ictiqaadinayaa soo gelaya iyo acmaashii yacni ka dhexaysa masalan fastaqim marka rasuulka sal slam leeyahay acmaashii asaga iyo yacni mu'miniinta kaleba ka dhexaysa wuxuu kaloo ku toosnaanaya rasuulku sal ly slama wixii isaga u gaarka ah oo ah inuu axkaamtii dadka soo gaarsiiyo oo hawshii nebinimada maaragta uu istaago iyo culayskeedii saas uga duwan yahay rasuulku sal slam dadka kale wabilahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online